barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axadda shan iyo labaatanka bisha agost sanadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo halka washingtonna ay ka tahay lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo ay marti inoogu yihiin dhallinyaro suugaanta curisa oo ku nool magaalada nairobi gorgoryahow jacaylkan gabal dhiciya waa beri gantaalkiisu mudan yahay fartuun maiga gaarsiin adigoon igaasirin gabalkii dhacaayaba fariintayda gaarsii anna aan guhaadkaiyo jacaylkaiga gaamuray guri uga yeglooleo gurbood aabeeraahdi degdeg iiga gaarsii heesta maantana waa
qararka wadnaha jacayl qooniyo khatar geliya dhiiga qaade qalbi laba ruux qadi maayo ada qafishe wanku qaayibay
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida
heshiis la filayo in lagu soo gebagabeeyo dagaalka siddeed iyo tobanka sano ka socda dalka afghanistan ayaa lagu wadaa in maanta ay kala saxiixdaan wakiilo ka kala socda ururka taalibaan iyo maraykanka afhayeen u hadlay taalibaan oo lagu magacaabo sabiixullah mujaahid ayaa v o a u sheegay in wadahadallada maraykanka iyo taalibaan oo muddo sanad ah ka socda dalka qatar ay hadda marayaan heer gebagaba ah wuxuu sheegay in labada dhinac ay hadda isla falanqeynayaan qeybta ugu muhiimsan oo ah qaabka ay ciidamada maraykanka uga baxayaan afghanistan wadahadalladan oo soo maray sagaal wareeg ayaa waxaa maraykanka u matalaya diblomaasiga ku dhashay dalka afghanistan balse haysta dhalashada maraykanka zalmay khaliil zaad dagaalka afghanistan ayaa soo bilowday sanadka labada kun iyo kowdii markaasoo ay maraykanka oo kaashanaya xulafadiisa nato ay awoodda ka tuureen maamulkii islaamiga ahaa ee taalibaan
hogaamiyayaasha dalalka ku hormaray dhaqaalaha ee g sban ayaa isku raacay inay xoojiyaan iskaashi uu ururka la yeesho ruushka kadib markii ay xubinnimada ururka g eid ka saareen sanadkii laba kun afariyo tobankii diblomaasiyiin magacooda qariye ayaa sheegay in madaxda g eid ay diyaar u yihiin in ruushka ay iskaashi la sameeyaan balse ay waqti u baahnaan doonto in ruushka uu dib ugu soo laabto ka mid noqoshada kooxda g sban ruushka ayaa waayay xubinimadiisii kooxda g eid oo hadda noqotay g sban sanadkii laba kun afar iyo tobankii xilligaas oo wuxuu ku qabsaday jasiiradda kremia ee dalka ukrain g sban ayaa hadda ka kooban dalalka britain faransa canada germany italy jaban iyo mareykanka
warkaasina waxaad kala socoteen v o a washington haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada nairobi kusoo diyaariyay waryaheena khadar maxamuud xared
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi barnaamijka waxaa marti iigu ah geesi cabdiwaaxid aadan iyo cabdishibri maxamed jaamac oo ka mid a dhallinyarada hal abuurayaasha ah ee dhanka fanka iyo majaajilada sida weyn looga yaqaana bulshada soomaalida dhexdeeda gaar ahaana bulshada dalka kenya kusoo dhawaada marka hore barnaamijka ugu horeyn geesiow bal marka hore ka waran hal abuurkaaga muxuu yahay maxaad hal abuur u leedahay oo ee bugsiga
aad baa umahadsan tahay mar labaad iyo mar saddexaad hal abuurkaan leeyahay wuu badan yahay waxaan haddii la kuuranayaa markii fan la yiraahdo fanku wuu badan yahay wuuna nuucyo badan yahay wuuna kala baxbaxaa waxaan ahay aniga hal abuur ayaan ahay sameeya markaas gabaygada gabayga sugaanta waxaa ugu sareeya gabayga oo boqorka u ah sidoo kale hadii la kuuraya maansada giraarada heesaha dhaantooyinka iyo hadii la kuuraya ruwaayadahaba sidoo kale bahda hadii la kuuraya saxaafadana kamid baan ahay oo fanka iyaduna geeskiga jidha marka aad baa umahadsan tahay shaqo badanaas ku haysaa marka shaqo badanaas ku haya markaas loo arko dhanka fanka oo kale haddii aan soo qaadano maxaa ka mid a hal abuurada iyo waxyaabaha aad ka samaysay fanka
markaa haduu laku horeeyahay heesaha mase heesaha waxaa ka mid a aynu aan sameeyey waxaanu soo qaadanaya kooraskoo kale inkastayso heystu soo bixin heestadii soo bixin laguma degdego kooraskaynu kasoo qaadanaya marka wleda gorgoryahow jacaylkan gabal dhiciya waa beri gantaalkiisu mudan yahay furtuun ma iga gaarsiin adigoon igaasirin gabalkii dhacaayaba fariintayda gaarsii anna aan guhaadkiiyo jacaylkaiga gaamuri guri uga yegleelayo gurbood aabeerahdii degdeg iga gaarsii ayay leedahay heesta kooraskeedu marka ma maxaad ujeedada aad u samaysay maxay talow taabanaysaa waxay taabanaysaa waa jacayl qof meel iga fog ee jira markaas aan ka cabiray inta badan hal abuuradu markay wax sameynayaan khadarow waxay ka sameeyaan waxna waa wax asaga markaa la gudboonaaday ee qabsaday waxna waa wax bulshada usoo bandhigto ayay ka sameeyaan aniga marka qisadan aan heestan ka sameeyey wax aniga i qabsatay ahayd gabar meel fog jidha xiriir naga dhexeeyey marka sidaa laaligeed ayaan haduulkuuriya u sameynayey gorgorka waa bahal shimbirka haduulkuuriya shimbiraha ugu dheereeya ayaa la yidhaahdaa haddana inta badan inaysa garanayn baa suurtooda dhalinyarada dambe hadda laakiin dadka waaweyn way garanayaan marka gorgorkii baan u dhiiray gorgoryahu jacaylkan gabal dhiciya waa beri gantaalkiisu madow oo micnihii wadnaha iiga taagan gorgoryahu jacaylkan gabal dhiciya waa beri gantaalkiisu mudan yahay fartuun ma iga gaarsiin adigoon igaasirin gabalkii dhacaayaba fariintayda gaarsii baan leeyahay oo micnihii iga gaarsii inaan hadii lakuuriya jecelahay ninki wuu ku jecel yahay sidaa iyo sidaa dheh magaranaysaa aan hadii lakuuriya yahay waxa aan hadii lakuuriya meel wada degno caruur dhalle ayay leedahay koorasku aan markaa waa sidaa wey waaya waan kugu soo noqonayaa geesi waxaan siinayaa cabdishukri cabdishukri kusoo dhawow barnaamijka waa mahadsan tahay khadar waana dhowa bal dhinaca ka waran dhalinyarada iyo hal abuurka ay bulshada ku dhex leeyihiin khaasatan adiga dhinaca aad ka hayso niyow muddo badan baa horta kusoo dhex jiray wuuna fiican yahay hadda way soo badanayaan oo aad bay u tiro badan yihiin hal abuuradu way soo badanayaan maaqaan geedaha dhowaan la cunay miyaa hal abuurka nagu siyaadinaya waagi hore waa yaraayeen sidaa horeyba adigu aad u sheegtay laakiin haatan new briska jaban nooga imaanayay inuu yahay waan malaynaya walow dadku waa wada hal abuur marka maxaa maxaa sababaya in dhalinyaradu ay hadda aada ugu soo biiraan dhinaca fanka gaar ahaan kuwa hal abuurada sameynaya fanka ama gabayada ama ruwaayadaha maxaa xilligan maxaa sababaa la isdhihi karaa
walaalow horta markii wax burburaan dowlad baa naga burburtay dowladdan marka markay burburaysay intayna burburin waxay haysay hal abuurka wanaagsan majaajilada ka majaajilaystaha wanaagsan oo dhinaca dhaqanka asluubta diiniyan dhinac kasta waardiyeynaya bay hayse laakiin qof kasta hadda intu soo istaagan waa dhaliilsanay hadda waan dhaliilsanay sababtaan ku dhaliilsana waxay tahay markii waddanka uu burburay qof kasta wuxuu yidhi abwaan baan ah mid kasta wuxuu yidhi majaajilaystaan ah waxna kala soocayo male waan isla feeryaacayna kulli waana gabyaynaa waxbaan tirinaynaa ma runba ma saxba wax naga dhegaysanaya wasaaraddii naga kala sooci lahayd midna ma jirto niyo marka burburka noogu wacan inaan tiro badnaana isleh laakiin soo lasma dhihi karo horumar baa ku jiro in dadku ay hal abuur yeeshaan oo wax sameeyaan oo fikiraan oo wax curiyaan maya tan hadda waxba kuma jiraan wax faa'iido ku jira ma jiraan sababtoo ah berigii hore aan waxaad soo qaadataa raggii guba ku jiray oo kale calodhuux oo kale waxaad soo qaadataa qamaan bulxan oo kale waxaad soo qaadataa dhoodaan oo u dambeeyey waxaad soo qaadataa waaba laga sii dambeeyey ninka la ohan jiray singub oo kale wax noo matalo weli booski noo gala oo hoyaalayda haya maba jiraan mid kastana wuxuu kuleeya anu waa gabyaya de marka saas anigu baash waa ku dhalisana waa saas weli gabaygii booskiisa wax buuxiyey ma laha ha majaajiladiina meel xun bay maraysaayo meel khatar ah oo erey aan u baahnayn bulshada in loo soo bandhigo dadna ba ooda laga qaadaya dhanka riwaayadaha ka waran oo adigu aad ka mid tahay ragga sameeya ee jila ma buuxiseen kaalintii hore ee riwaayadihii iyo majaajilooyinkii soomaalida lagu yaqaan niyo magaca waa ka riwaayad magaca waa ka riwaayad laakiin booski weli maana buuxin boosku wuxuu lahaan jiray geeraaro dadku ku wada hadlaan oo markii anigu aan gabadha la hadlayo ayana intii oo kale igula hadlaysa fariin gudbinaysa siyaasad gudbinaysa kicin samaynaysa laakiin kan maanta ma aha kan waxaan wadanaa waa dhaqan kale waxaan jilaynaa eh, maraykan hawl ka dhacaysa baan jilaynaa waa maraykan mar indha yar baan iska dhigaynaa indhihii baan isyaryareynayna khadar saasa indhaha u kadkaduudaynaa marka wixii dhexdeenna ka jiray abwaankii noo dhiibi lahaa ma jiro annaguna waxaan isku adaadino magaca riwaayad baan u bixinaa laakiin weli riwaayad fadhida maana keenin oo booskii maana buuxin waa tahay eh, marka en, sidee ayaa lagu buuxin karaa waad is leedahay eh, looga dhigi karaa riwaayadihii hore iyo sidee laisku lahaysiin karaa waxaa laisku lahaysiin karaa dadkan in horta wasaaradda hanuuninta iyo wacyigelinta dib loogu celiyo kabacdina raggii waaweynaa oo abwaanada ahaa in ayagana meesha lasoo fariisiyo dadkii muxuu ahaa laga qaado tartan eh, haddana itixaan laga qaado dadkii la kala sooco midkii soo baxana la arko kii kalena la yihahdo dee hor shaqadaada raaco bay baa wax lagu soo celin karaa laakiin hadda siday isku dhexyaacayso laguma soo celin karo waa tahay eh, waxaan ku noqonayaa geesi en, talow fariintii eh, heestaada diraysay may gaartay meeshii loo rabay Eh, meeshii loo rabay way gaartay Eh, ma laga soo jawaabay Eh, way ka- gabadha way aragtay macna heestan haddii lakuu ranayahay aan sameeyey oo maaragtay marka horeba eh, waan u diray qeyb ka midaan u diray inaan u sameeyey eh, haddii lakuu ranayahay waa way og tahay marka eh, macna dareenkaygu sida uu yahayna markaas way aragtay oo qofka markaa wax samaysin dareenkii uu markaa kuu qabay mid ka badan ayuu haddii lakuu kuu qaadayaa markuu ka dheehdo erayadaada aad ba maadsantaha waxyaabaha kale en, marka laga soo tago heestaasi waxyaabaha kale eh, dhanka fanka ah ee aad samaysay maxaa ka mid a waxaa ka mid a eh, dhanka fanka haddii lakuu roon yahay waxyaalaha kale aan sameeyey heesaha kaloo aan sii sameeyey aaday u badan yihiin sida haddii lakuu roon yahay jacayl iyo rafaad iyo raran waadi gelisay aan kuu riyaaqe runta ma isku sheegnaa Eh, marka eh, inta badan anigu haddii- inaan sameeyo mooye inaan qaado ma jecli Eh, waxaasan jeclahay in aansa sameeyo marka dareenka ila bulshadu ama iisoo bandhigto ama aniga itaabta Eh, taas waa taa waxaa jidhay cabdishukri ayaan hadda doolkure kusoo xasuustay maalin maalmaha kamid a ayaan cabdishukri israacnay Eh, meel nairobi ka baxsan ayaynu tagnay Eh, waxbaynusa sameynaynay markaynusa sameynay niyo wuu yidhi dhaqankii meel hadduu lakuu ran yahay maanta markii la fiiriyo meel aan fiicnayn ayuu marayaa Eh, maxaad hadduu lakuu ran yahay waxaad uga dhehi weyday Eh, marka maalintaas ayaan hadduu lakuu ran maanse horta soo qabtay aan cabdishukri kusoo halqabsanayo aan dhaqankii dhallinyaradii maanta markaad fiirisin timihii haddii lakuu reeyahay dhowr ba intay saa u taageen bay haddana diliiga diliiga jeexanayaan surweel jeexjeexan bu- eh, looyaha iyo ka jeexjeexanna waa lasoo qaadanayaa haddana wuxuu qabaan markaas inay labisan yihiin ayuu qabaan wuu xarqoonayaa aniga taas way ila xumaatay gabdhihii sidoo kale ayaguna haddii lakuu reeya ku fogaamayee meeshii wax marsiinayaan waad ka naxaysaa anagoo marka isku duumur dhaqankii xaggee looga tegale cabdishukurin ku halqabsanaya waxaan idhi abwaankii dhammaysoo murti loo dhameeyaa dharaaraha la kala baxo midba meel ku dhiho dhacdadeeda sheegee cabdiyow dhambaalkan dhaliisheena weeyaan soomaali ay dhammaantiin dhaqankan lahayn iyo dhaxalkii awoogeen dhigatada lahaayoo dhaanka loogu riri jiray dhiilka iyo dhadhoomaha dhaqankii maxaa helay xaggee looga dhoofoo dhalinyariyo waayeel dhawaaq looga dirayaa dhismaheenii loo raray dhulkii loo xaraashoo dhibtu nooga wada timi war dhaqankii hallaabaa dhabarkuu ka jabayaa dhadig iyo laboodkiiba dhabti waa la yaaboo dharkii waa la doorshiyey dhalintii maxaa helay war dhalaandhuux ninkii dha- eh, dharkay ninkii dugaanshaday dhalaandhuux ninkii dhamay dhabti waa u aayaa dhibaatada ka raacdee dhabta hadalka dhuuxoo dhaqankiinu yuu lumin soomaali ay dhammaantiin dhabbaaad ku joogtaan dhicis weeye gaamane dhexan lama fariistee soomaaliya ka dhiidhiya maansadaa ayaa ka mid ahayd aan cabdishukur kusoo halqabsanayay En, cabdishukri halaburada aad samaysay maxaa ka mid a adiga niyow anugu dhinaca waa sheekooyinka riwaayadaha weeye oo dhinaca gabayada xoogaa dee waa layga fiican yaho hadda sida abwaanka oo kale geesioo kale baa wax noo tiriya waaya aniga dhinacayga waa riwaayadaha weeye anugu jilistaa laygu yaqaanaayo islaan uur loola garaacayo iyo oday qaad meel ku cunaya iyo khamrayste dhacdhacaya iyo tahriibe anugu sheekooyinkaygu waa kuwaas wey marka sheekada tahriibka aad ka samaysay oo kale haddii aad soo qabato Eh, niyow tahriibka waxaa layidhahaa moogiya mukhalas waa moogiya mukhalas baa layidhahaa labadii kun iyo waxaan samaynay kow iyo tobankii labadii kun iyo kow iyo tobankii sheekada markaa berigaas dadku si khatar ay u socdeen eh, waa yaacayeen anigu waxaan ahaa mukhalaska moogana waa qofka la kaxaynayo moogiya mukhalas magacu saas isku huwanaa marka anigu dadka ayaan soo kaxaynayay nin igarleya oo saaxiibka halka aan ka salaamayana waan u keenayay dadku markay yidhaahdaan niyow xaggeenna marinaysan waxaan lahayn eelaboorka dubai qof aan naqaanaa joogo ayadoo aan lagula hadlin baa halkaa lagaa dejinaya kabacdina ingiriiska ama ceelashaas eh, scandinavianka ayaa fariisanaysaa doolarka ayaa saa usoo guranaysaa sheekooyinkayo taasay ahayd aan ka samaynay mugiya mukhlas baa la oran jiray marka een, sheekooyinka halabuurka noocaas oo kale markaad samaysaan een, falcelinta bulshada iyo in ay wax iska bedeleen dhibaatadii markaas taagneyd ma u kuurgasheen ama ma jirtay inay wax iska bedeleen niw aad baa horta nala kugu riyaaqayo ducadana soo gaaraysa way badan tahay Eh, qof kastana wuxuu ku leeyahay anay ugu dhacday anay ugu dhacday miran wey marka riyaaqa kolley hadda waan aqaanayo islaan halkeer naynka meherad yar ku haysata boorsadu ay xirxirnayd bay tiri lacag horena waa layga xada oo sidaasoo kalea laygu dhaco moogiya mukhalaskaas baa hele habeenkaa riwaayaddaa daawaday baan waxay tiri caloosha ka duubtay intii waxay tiri mukhalasku ii sheegayey baa adna sheegaysay bay tiri dee anigu waa u fiirsada mukhalaska moogta mukhalaskee baa markaa matalay ayana kii la kaxaynaysay bay ahaydoo boorsadaa u xirxirnayd marka waxaa halkaa ka soo laabtay wacyigelinma fiican baa ka soo laabatay waa garta geesi maxaad dareentaan markaad bulshada een, aad hal abuur sameynaysaan oo ama bulshada aad ku wacyigelinaysaan ama bulshadii aad ku dhi- dhiirigelinaysaan maxaad dareemaysaan Eh, aad iyo aad Eh, horta intaana kalmadaa u dhicin wax yar kalmad had yeer cabdishukri taabtay aadna aad weydiisay oo ahayd eh, ma eh, fankii hore iyo fanka hadda haddii lakuu ron yahay sidii oo kale ma u samaysaan kalmadaa sidii ahayd ayuu uga jawaabay sax marka inuu wax samaynano eh, dad walba waayihiisa ayuu joogay maantay eh, sugaanta aniga aan samaynayo siduu cabdishukri sheegay dee raggii hore rugcadaayada ah ma gaaro laakiin dee wacyigeedaan joogaa wacyigeeda ayaan joogaa oo haddii lakuu ron in badan sida uu sheegay haddii lakuu ron yahay cabdishukri waxaa jira waan gabyo naabi kuleyn waa maansonana haddana deelqaaf baa haddii lakuu ron ka wada buuxa martidooda oo waxaunba haddii inay sheekeynaya inay gabyayaan ma kala taqaanin Eh, haddii aad u toos istaadin xanaq baa kasoo horeeya marka eh, kelmada haddii lakuu horeeya ay weydiisay haddii aan usoo noqdo markaan aan bulshada aan wax ka samaynano waxa aynu dareyna anaga kuwa markaa dadka aa fiirisa waxaa keliya wax lagu wacyigelin karo waa fanka heesihii ama riwaayadihii marka anagu wacyigeedaynu joognaa wixii aan isleenahay marka ku wacyigeliya ayaynu ku wacyigelinaa wasaaradna kala qabato dadka kala saadha sida cabdishur sheegana ma jidho war waxaan leeyahay eh, haddii lakuu reeyahay dowladeenii haddii lakuu reeya soomaaliya wasaarad dadka kala saadha haynoo sameyso haddii lakuu reeyahay dadka ha soo kala fogto feeryacan ha laga daayo baasho haddii- micnaha kalumeye wasaaradda intaan la gaarin idinka ka dhalinyaro ahaan dhallinyaradiina hal abuurka le ma isku timaadeen oo ma samaysateen madal aad eh, ku kulantaan oo ad isku waraysataan ama aad isku saxdaan mise hayaacda wey
aad baa mahadsan tahay dhallinyaradeena haddii lakuu reeyahay majaajilaystayaasha ama hal abuurka ah eh, waynu waynu isku nimaanaa waynunu iswareysanaa habda meesha aynu wax ka fiirin lahayn iyo sidii aan maanta aan dhaqankeena usoo le- u nooleyn lahayn ama bulshada aan u wacyigelin lahayn in badan ayaa maanta markaa wax ka samaysay kuwaay wax ku qaadanaya Eh, sida hada bahda haddii lakuu reeyahay, hadda eh, saxafiyiinna waa nahay haddii lakuu reeyahay, waynu nahay eh, majaajilaystayaalla waynu nahay adigina haddii saxafina wareysanaya hadda tahay sida saxafiyiintu isku soo raadsadaan ee u fariistaan ayaa bahda majaajiladuna isku soo- isku raadsadaan bahda haddii la ku ron yahay abwaanada isku soo raadsadaan marka dadka intii isku taalantiya ee isku wax ah khasab way soo raadsanayaan sidii meesha wax uga dhihi lahaayeenna ee way way fiiriyaan inta badan cabdishukri waa nin aan hadolkuure iga soo horeeyay maslaxa hadolkuure fanka ee, aan aadna u taageeri jiray anigoon aan is aqoon ayaan taageeri jiray riwaayadahiisa riwaayad waxaa jira qosolka iga dhammaysay oo hadolkuure yahay oo xili gubaha uu ka matelayay ee, gabar uur leh ee, waynu salaamaya hodan iyo iga raba saaxiibayaashii halkan oo ka salaamaya hodan buu garaacayay hodan marka iyaduna serious ay ahayd filimku markay serious ay dadku yihiin wax uu dadku uu ka gadmayaa laakiin markuu qosol qosol iyo handolku is adkeyn kugu jiraan ma ka gadmayaan dadkii filimkaa runtii wuu iga gadmay ee handolku horeeyahay ee, uu ku wacyigelinayay nimanka handolku horeeya dumarka dila ama ku qayliya oo handolku horeeya uu ka samaynayay bulsho badan ee haddii laku horan yahay ayuu haddii laku horan wax ka bedelay ee, wuxuu ahaa filin aniga markaan ka helay cabdishukri marka markii waagi dambe aan halkaan imi aniga nairobi aan imi aan waan isbaranay waan soo raadshay waan isbaranay anaa raadshay waan isku nimi waynu fariisanay isaguna way soo dhoweeyey inta ilaa iyo inta ka dambeysana hadda saaxiibaynu nahay oo mar walba waynu wada fariisanaa Waa tahay. markan caqabadaha ayaynu eegeynaa maxay tahay cabdi shukri caqabadaha ugu badan ee haddaad tihiin dhallinyarada hal abuurka ee sameeya ruwaayadaha ama gabayada ama heesaha aada la kulantaan inta badan Eh, niyo caqabaduhu way iska badan yihiin laga yaaboo kale qabyaaladoo kale inaa wax ka sheegtid oo aa gashid hadhowtina kuwa iska dhex arkaan oo is yidhaahdaan adinkaa niila dan leeyahay kaasoo kale marka caqabad waa kaaga imaanaysaa hanjabaadaa kaaga imaan kara afxumaa kaaga imaan karta Eh, caqabadaha kale oona haysta waxay tahay waxaan helaynaa filmaan aad u tiro badan ama riwaayada aad u tiro badan oo taxano ah maalgelinteedii oo kale ayadan dhibaatadaas kale wayna haysatahay oo ah dee wax dowlada qaban kara leedoo diyaarada lahaayoo maraakiib lahaayoo gawaari dagaal lahaayo baanna samayn karin marka caqabadahan haysta waa taasoo kale iyana dowlad la-aanta ay keenaysa inland waa tahay caqabadaha ee aada u mahadsan tahay caqabadaha waa intaa uu sheegay cabdishukri ee, haddana dadka inta badan ee la- markaa wax ka samaysin waxaa kaaga imaanaya falcelin badan ayaa kaaga imaanaysa ay leeyihiin halkaa waad ku fududaateen waa barta keliya aad ku wacyigelinaysay dadku markaa ee, khadarow waa isku alle isku aragti maahan meesha ku wacyigelinaysay in badan baa waxay u qabaan inaad wax ku xumaynaysin marka ee, markii artin filin inaa samaysay sidaa cabdishukri sheegay ee, waxyaalaha hoose inaan ka wacyigelino mooye hadda filin ee, technical lahaayoo kale maan maan awoodi karno ee, filin maraakiib lahaayoo kale ma awoodi karno mid diyaara lahaa ma awoodi karno ee, ma fahantay marka caqabadahana haysta haddii la ku horeeyo waa maal dhanka maalgelin la-aanta waa anagii baa is maalgelinayna anagii baa is abaabulina wixii waxaa la rabaa qof maalgelinaya ayay rabaan Mhm.
gabagabadii maxaa kusoo gabagabaynaysa waxaan kusoo gabagabaynaynaa wax xun oo kasta inay bulshadu ayada dhe- dhexdeeda iska waaniso oo dhinaca wanaagga loo raaco qabyaalada layska daayo wax kastoo quruna la iska reebo waaya adigana gabagabadii aniguna waxaan leeyahay dhammaan hadolkuuriya bahda hadolkuuriya soomaalida ee halkaa naga dhegeysanaya meel walba ay joogaan waxaan leeyahay eh, war dhaqankiinii eh, maanta meeshuu maraya waad aragtaane dabaqabta oo hadolkuuriya yahay weliba gaar ahaan waaridka ayaan la hadlaya waxaan leeyahay dhallinyarada toosiya wax u toosiya haddayna la toosin caruurtooda ay dhalaanna way lumaya way kasii lumayaan dhaqanka hadhow marka si ay hadolku caruurtooda dhaxal usii helaan aayaha dambe idinka hadeer daba qabta waxaan leeyahay dhammaan hadool ku run yahay bahda v o eda oo khadar maxamed xareed oona wareysanaysin waa idin salaamanaa waan idinkaga mahad celinaa cabdishukri saaxiibkeena waan salaamayaa dhammaan hadool ku run waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed aad baa umahadsantihiin aad baa umahadsantihiin guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi tan iyo intaan barnaamijkan lamida ku kulmayno nabadgelyo
intaasi aynu ku dhaafno barnaamijkeenii hibada iyo halabuurka iyo qadar maxamuud xareed oona nooga soo diyaariyey magaalada nairobi markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa inoo haya nuur buqaari mahadsaned cabdulqaadir waxaanu ku bilaabi doonaa horyaalka ingiriiska ee premier leaga oo ciyaaro xiise leh ay dhaceen sabtidii shalay tii ugu adkaydna waxay dhex martay kooxaha liverpool iyo arsenal cabdulqaadir ee shalay waa tii aan ka sheekaysanay waxaa laga fili karay ciyaartan ee arsenal ee jab culus ayaa gaaray xagee laga qabsaday Eh, waa mahadsan tahay Eh, waxaa moodaa arsenal weli inuu jiro qalqal dhinaca difaaca uu haysto iyagoo keena weliba david lewis waxaa moodaa inaysan ishaysanin daafacooda Eh, sidoo kale qadkooda dhexe ma uusan xumeyn laakiin daafacaas ayaa wuxuu keenay in ay ka faa'iidaystaan ciyaartoyda liverpool siba eh, moxamed saalax oo laba gool dhaliyey oo habeen cajiiba ay u ahayd eh, weliba xalay.
david lewis David- waxdaraa lagu dhigay david lewis wacdara ayaa lagu dhigay laakiin dhinaca kalena van dygna inkastoo aan gool lagu- laga dhalinin isagana wacdara lagu dhigay oo nicolas pepe oo arsenal u ciyaara ayaa kubad la garab maray weliba waxaa la tusay van dyg van dygii laga cabsan jiray inuusan ahayn ninkaas waa nin cajiiba bebe waxaanan filayaa inuu wacdara dhigi doono sanadkan waana saxiixii ugu qaalisanaa oo taariikhda arsenal ay gadato kooxda liil ayuu ka yimid Eh, marka arsenal habeen ay tahay inay iska ilaawaan ayay u ahayd sababtoo ah eh, liverpool ayay runtii ka basay liverpool waxaa kale oo cajiib ah inay weli sii wadato eh, rikoorkeedii guulaha Eh, kooxda weliba waa kooxda yurub liverpool eh, lama dhayalsan karo marka hadda waxay badiyeen saddex kulan oo xiriir ah waxaa la dhihi karaa eh, guulahooda waa boqolkiiba boqol saddex iyo hal ayayna ciyaartii shalay ku dhammaatay laba ka mid ah goolasha waxaa liverpool u dheliyey maxamed saalax waxaa sidoo kale eh, laga badiyey manchester united crystal palace ayaa laba gool iyo gool ku qabatay daqiiqadii ugu dambeysay ayaa patrick van anhout uu gool u dhaliyey kooxda palace goolka kaliya ee manchester unitedna waxaa dhaliyey ciyaaryahan daniel james ciyaarihii kale ee ingiriiska kuwoodii ugu xiisaha badnaa haddii aan soo qabanay chelsea laba iyo saddex ayay ku garaacday kooxda norwich southampton laba iyo eber ay- ayay ku qabatay eh, kooxda brighton and hove albion Eh, maantana waxaa dhici doona ciyaar eh, galabta dhex mari doonta manchester city iyo bournemouth tottenham waxay la ciyaari doontaa newcastle caawana wolfis ayaa la ballansan banley Eh, horyaalka talyaaniga ee serie aada ayaa cabdiqaadir uu furmay Eh, ciyaarihii labada kulan ee xalay dhacay eh, juventus oo horyaalka difaacanaysa guul ayay ku bilowday farma ayayna hal iyo eber uga badisay laakiin ciyaartii xiisaha lahayd ee cajiibka ahayd waxay dhex martay fiorentina iyo napoli bal ciyaartaas Ee, aad baa umahadsan tahay nuur ciyaartaas waxay ahayd ciyaar goolal badan iska dhaliyey Ee, ilaa iyo toddoba jeer ayaa shabaqa lasoo taabtay Ee, napoli iyo fiorentina mar walba xifiltan ayaa ka dhexeeya Ee, inkastoo fiorentina aysan ahayn sidii lagu yaqiinay fiorentina waxaa la xusuustaa inay joogi jireen hadda ka hor costa kiasa ee, ciyaartooy ay ka mid yihiin rabka ee, botstuta Ee, marka hadda laakiin sidii hore ma ah laakiin way dadaaleen afar iyo saddex ayaa looga badiyey Ee, sidaad hadalkaba u sheegtay napoli iyo juventus iyaga ayaa koobaad iyo labaad ka ahaa horyaalka shalayna kulamadii la ciyaaray iyagaa lagu furay wayna soo badiyeen oo guulo ayay qaateen labadoodaba galabtana waxaa ciyaari doona aan idhaahda caawa fiidka waxaa ciyaari doona udines iyo milan roma waxay la dheli doontaa genoa n samdori lazio ayaa ka mid ah ciyaaraha xiisaha badan interna biri ayay la ciyaari doontaa kooxda lej Eh, ugu dambeyntii horyaalka spain ee la liga ayaan aadi doonaa kooxda real madrid ayaa shalay badin weyday waxaana barbardhac eh, hal iyo hal ah ay la gashay kooxda real valladolid laakiin kooxda seltavigo hal iyo eber ayay dartay valencia Eh, barcelonana caawa ayay ciyaari doontaa Ee, aan kuugu daro nuurow ee real madrid ee barbarahaas ay gashay waxay cadaadis ku tahay ee zanadin zidaan oo kooxdaas leylinaya oo dib kusoo laabashadiisa la filayo inuu wacdaro ka dhihi doono taageerayaashana codad laga qaaday waxay sheegeen ee, boqolkiiba konton iyo saddex bishii hore in november zidaan la ceerin doono waa garta laakiin n weli horyaalka waxaad moodaa inuu bilow yahay Eh, ciyaartoy cusubna waa tii uu keenay oo waxay u baahnaan doonaan waqtis laakiin taageerayaasha ee real madrid dulqaadka ayaa aad aad ugu yar waa gartay barcelona ka waran caawa een, ciyaarta ay dheeli doonto maxaa laga yaabaa maxaa laga fili karaa Een, waxa- waxaana ay markaasi eh, barcelona ay la ciyaari doontaa een, kooxda kubadda cagta ee real betis
Ee, barcelona guuldarro ayay ku furatay ee, way ku qasban yihiin caawa inay badiyaan iyagoo weliba cotino bayer munich u diray Ee, lama hubo ee, sidoo kalena laacibkii dambele waxaa looga maarlaaya ayaa laleeyahay video gameska waxa loo yaqaano marka iyagoo chrisman wato oo aan messi wadanin ayaa laga badiyey marka Way.
waxaa- waxay rajeynayaan inay guush wadada guush kusoo laabtaan waa mahadsan tahay cabdulqaadir dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa haatanna eh, gabagabadii ayaan maraynaa kaalimihii heesaha ayaanan dalaci doonaa waxaan idiin soo qabanaya cabdi qaboojiye iyo sahre mogo
qosolkaagiyo qalin sheekada kaga qaataa sidii dayaxqayd baradaba nuur uga qaataan qosolkaagiyo qalin sheekada kaga qaataa ima badani qalbigaygaad qabsateegow qiimo badani qalbigayga qabsatigow
qararka wadnaha jacayl qooniyo qatar
heestaasi ay ku wada luuqeynayeen fanaaniinta cabdi qaboojiye iyo siyaare mooge ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeyn doonaa idaacaddeenii duhurnimo oo idinla socodsiinayeen cabdulqaadir samakaabi anigoo ah nuur xasan nuur iyo soo saarista uu inoo joogay bashiir abikar tan iyo kulan dambe nabadgelyo
qiimo badano qalbigayga